barwaaqada gurka hogaanshe gurka hogaanshe ciddaa nolosha adamiga guushiya barwaaqada gurka hogaanshe gurka hogaanshe garaad waxaan gacantiisu furan tahay marna gacal wadaagta hadduu calabku ku galo gurwac ku joogtaye zaguure gurwac ku joogtaye zaguure guushiya barwaaqada gurka hogaanshe gurka hogaanshe ciddaa nolosha adamiga guushiya barwaaqada gurka hogaanshe gurka hogaanshe garaad waxaan gacantiisu furan tahay marna gacal wadaagta hadduu calabku ku galo gurwac ku joogtaye zaguure gurwac ku joogtaye zaguure
raxiim jimco wanaagsan ciid wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba maqalka idiin soo gaaraya kusoo dhawaada barnaamijka muusiga iyo salaamaha oo jimco walba aad ka maqashaan idaacadda isnaaye magaalada jowhar barnaamijkan waa xaliimo cali ibraahim iyo abdicasiis xasan cabdulle ayaa halkan si wadajir ah ugu soo wada jeedin doona kusoo dhawaada barnaamijka muusiga iyo salaamaha
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay ku dhawaaqday in cudurka coronavirus sidoo kale loo yaqaana covid nneteen uu yahay halis dunida soo wajahday ka ilaali naftaada iyo dadka kale in cudurka uu ku dhaco adiga oo dhaqaya gacmahaaga waa muhiim in aad gacmahaada ku dhaqdo saabuun iyo biyo xataa haddii gacmahaaga aysan wasaq lahayn si joogto ah u nadiifi gacmahaaga adiga oo jeermisdile isticmaalaya dhaq gacmahaaga gaar ahaan marka aad qufacdo ama aad hindhisto dhaq gacmahaaga ka hor iyo kadib marka aad diyaariso cuntada dhaq gacmahaaga ka hor inta aadan wax cunin dhaq gacmahaaga kadib marka aad suuliga isticmaasho haddii aad isku aragto calaamadahan sida neefta oo kugu yaraata tag xarunta caafimaad ee kuugu dhow daryeel caafimaad oo deg deg ah raadso xusuusnoow waad ka qayb qaadan kartaa in aad yarayso halista aad ku qaadi karto ama aad ku faafin karto cudurka covid nneteen
kaga guurno fariintaasi wacyigelinta waxaa nooga barateen barnaamijka muusiga islaama markaan ku guda jirno inaan ku dahfurno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta ay ku liiqeeyaan mid ka mid ah fanaaniinta sanadka iyo farsameeqaanka
gedaan nolosha admiga guushiya barwaaqada guurka hogaanshe warka hogaanshe gadaa nolosha aadmiga guushiyo barwaaqada guurka hogaanshe guurka hogaanshe winkobo karadu can gacantiisu furan tahay marna gacal wadaagtaan haddii calafku ku galo gurwacan guddoontaye marwa gurwacan guddoontaye wiil gobo garadu can gacantiisu furan tahay marna gacal wadaagtaan haddii calafku ku galay gurwacan guddoontaye marwa gurwacan guddoontaye gurkiinu gur khayr gurigiinu gurinagi gurkiinu gur khayr gurigiinu gurinagi gurinagi gurinagi kulowkaye kulowkayeel gurkiinu gur khayr gurigiinu gurinagi gurkiinu gur khayr gurigiinu gurinagi gurinagi gurinagi kulowkaye kulowkayeel gadaa nolosha aadmiga guushiyo barwaaqada guurka hogaanshe guurka hogaanshe gadaa nolosha aadmiga guushiyo barwaaqada guurka hogaanshe guurka hogaanshe gabadhaan ku weynayn aslub lagu gardaashiyo raalliya ninkeed gabin uruxduna u gaar tahay gurwacan guddoontaye mustafo gurwacan guddoontaye gabadhaan ku weynayn aslub lagu gardaashiyo raalliya ninkeed gabin quruxduna u gaar tahay guri wacan guddoontaye mustafo guri wacan guddoontaye gurkiinu gurkay gadaa nolosha aadmiga guushiyo barwaaqada guurka hogaanshe guurka hogaanshe gabadhaan ku weynayn aslub lagu gardaashiyo raalliya ninkeed gabin uruxduna u gaar tahay gurwacan guddoontaye mustafo gurwacan guddoontaye gabadhaan ku weynayn aslub lagu gardaashiyo raalliya ninkeed gabin quruxduna u gaar tahay guri wacan guddoontaye mustafo guri wacan guddoontaye
waa tahay dhegeystayaal intaasi aan kaga gudbino heestaasi waxaa ay dahfur u ahayd barnaamijka muusiga iyo salaamaha oo habeen walba aad kaga barateen inaan hawada idiin soo marino caawo jimcaha ayaa nasiib u yeelanay in barnaamijka muusiga iyo salaamaha aan hawada idiin soo marino abril xal afar toddobaatan iyo sagaal sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaa dhegeystayaasha barnaamijkaga soo qeyb qaadan karaan si ay markaani halkan ugu salaamaan eheladooda asxaabtooda qaraabadooda dhammaan meel walba ay dunida ka joogaan eber lixal afar toddobaatan sagaal sideetan sagaal sagaal sagaal ayaad kaga soo qayb qaadan kartaa barnaamijka eber lixal afar toddobaatan sagaal sideetan sagaal sagaal sagaal intaan dhageystayaasha u gudagalin markaan waxaan soo dhaweynayaa abdicasiis xasan cabdulle oo garabkeyga eh, midig fadhiya hay abdicasiis soo dhawow
waa mahadsan tahay xaliimo cali ibraahin dhegaystayaasha meel weliba ay joogaan habada waxaanu ka leenahay habeen wanaagsan ciid wanaagsan maadaama ciiddii weli aan ku guda jirno maantana ay tahay maalinta labaad ee ciidulfitriga ee guud ahaan deegaanada hirshabeelle gaar ahaan magaalada jowhar oo ah caasimadii hirshabeellena weli laga dareemayo dabaaldega maalinta labaad ee ciidulfitriga sidoo kale bishii barkeysneed ee ramadaanna habada ayaan ka maqneen gaar ahaan barnaamijkan muusiga iyo salaamaha laakiin dib ayaan isku soo laabanay soddon maalmood kadiba shalay waa la ciiday caawana sidoo kale aad baa loo ciidayaa iyadoona barnaamijka een, caawa oo aan si wada jira u daadihina anigoo cabdixasiis xasan macali sidoo kale xaliimo cali ibraahinna qaybta farsamadan uu yahay injineer cabdiweli axmed hilowlana caawa waxaan si wada jir u wada diyaarinay kaalimo suugaaneed oo aad u macaan badan heesahaasi caawa marka la eego labada dhinacba caawa aad bay u shidan yihiin dabka ayaa laga soo wada qaaday heesuhu heesuhu ayaa ah kuwa goordhow een, ama sanadihii ugu dambeeyey heesahaasi la qaaday dhegaystayaasha fursado gaar ayaan sii doonaa oo qadadka taleefanka caawa ay ku salaami doonaan asxaabtooda qaraabadooda ehladooda saaxiibadooda iyo sidoo kale qofka ay jecel yihiin kaasha iyo laabta qofka kaga qoran ayay caawa salaami karaan way furan tahay salaantaasi gaarka ah ee qofkaasi sidoo kale stuudiyaha aniga xaliimana caawa dad qaas ah ayaan halkan ka salaami doonaa waan isku dhaarsannahay warqado ayaa halkan noo yaala caawa insha allah Een, waxaan sidoo kale dhegaystayaasheenu caawa aan leenahay haddii aan ah bahda isnaay gaar ahaan barnaamijka muusiga salaamaha ciid wanaagsan ciid wanaagsan caawa ma jiro wax warqado oo tahniyado aroos ama dhalasho ah ee halkan laga akhrinayo caawa keliye heesaha ayaa ku damaashaadi doonaa dabadeedna dhegaystayaasha ayaa qadadka taleefonka la soo geli doonaa ayagoo dhegaystayaashuna dhammaan ehladooda salaami doono kaalimaha suugaaneed caawana ee aan usoo diyaarinana nala damaashaadi doona bal markaan xaliima
aada mahadsan tahay een, cabdicasiis caawa laba ciidaa kulantay ee, sida ee, dadweynahuba ay dhahaan ciida jimcaha iyo sidoo kale een, ciida een, ciidulfitri een, kaalimaha suugaanta ayaan caawa usoo xuli doonaa hees ee, ay ku luuqeysay fanaanida da-da yar ee kii jaamac een, hoobe xali baan hafsoo eriyo habaaweerayo hurdaleydiitiye
aad iyo aad mirahaad igu soo celi xaliima waxbaa iga baxay Haye, cabdicasiis fanaanida ayaan ka dhageysan doonaa waan isku soo laabanaynaa
one and only young superstar DJ Buha go to shit Ubale Ibale
shaqban habiiskanayo anaa ku habto anaa ku habto gaxadhwaaye halkeen ka hela halkeen ka hela halkeen ka hela ka hela ka hela halkeen ka hela halkeen ka hela ka hela ka hela halkeen ka hela
Wake up
shaqban hogiskanayo anaa ku habto anaa ku habto kaxadhi waaye irica shaqban hogiskanayo anaa ku habto anaa ku habto kaxadhi waaye halkeen ka helaa
واقع واكبة aka DJ Buha Sita Sita Yeah
habeenyo daraar ma harhsadaye halkuu maraya haaban haydinaye habeenyo daraar ma harhsadaye halkuu maraya haaban haydinaye habooba halkeen ka doonaye habi kulayl bahan hayaabahayo aan waymalaye شغبان حبيسكنايو انا اكو هبتو أنا كوهبتو كحرواي هالكين كهلا هالكين كهلا هالكين كهلا كهلا كهلا هالكين كهلا هالكين كهلا واي حب واي مليان يرعى شغبان وبيسكنيو
anaa ku hafto anaa ku hafto ku hari waay baan hogiis galayo anaa ku hafto ka hari waay
kiin jaamac ayay ahayd fanaanadaasi waxay ka mid tahay fanaaniinta aadka loogu jecel yahay geyga soomaalida khaasatan fanaanadani heesaha ay qaado waa heesaha ay aadka u jecel yihiin dhallinyarada waa heesaha eh, muddooyinkii ugu dambeeyey aadka looga dabal dhacay Eh, sidoo kale heestan waxay ka mid tahay heesaha aadka loogu jecel yahay Eh, arrimaha jaceylka ayaa aada loogu lafaguraa halkeenka helaa halkeen ka helaa waa hagaag dhegaystayaal een munaasabadda ciidulfitriga ayaan weli ku guda jirnaa oo maalinta labaad ah balse barnaamijkan ayaa ah barnaamijka muusiga iyo salaamaha ee idaacadda isnay caawa xulashada ama soo xulitaanka kaalimaha suugaaneed ee labadii heese ugu dambeysay dhegeyna kusoo dhacaya inta badan xulashadeeda waxaa caawa iska leh een labada qof ee aan kala yaryaraysan ee cabdiweli axmed hiloole oo qeybta farsamada caawa hadba dhinac u kala rogrogayo iyo sidoo kale xaliimo cali ibraahim oo garabkayga midig fadhisa islamarkaasna caawa barnaamijka een si toosa ila daadiheynaysa dhegaystayaal meel walba ay joogtaan habeen wanaagsan ayaan hawadan iga leenahay ciid wanaagsan ayaan sidoo kale dhegaystayaal ni leenahay dhegaystayaasha fur afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaa naga soo wici karaa dhegaystayaasha caawa waxaa fursad loo sii doonaa maadaama barnaamijku uu yahay muusiga iyo salaamaha in ehladooda asxaabtooda qaraabadooda iyo qof weliba ay halkan ka danaynayaan si ay u salaamaan ayaan dhegaystayaasha fursad usii doonaa nambarka idaacadda haddii mar kale aan ku celiyo furuhu waa afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal
أساسي سوى مع هو ناس
barnaamijka ayaa si toosa ula socotaan dhegaystayaal idaacadda isnaay ayaad naga dhagaysanaysaan mawjadda f m siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megahertis ayaa ah, naga dhagaysanaysaan saaxiibayaal dhegaystayaasha fur afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayay si toosa naga soo wici karaan waa hagaagaa dhegeystayaasha caalamka ku sugan waxa inaga dhegaysanayaan qaybaha baraha bulshada sida youtube-ka radio snai iyo bejka facebook-ga snai radio dhegeystaha xaga qadka taleefonka helo asalaamu calaykum وعليكم السلام حتى عكيس هوناس إيش ناسي habeen limada saacdii soo dhawow qofka koowaad ee nasooba ayaa tahay isla markaa ka qayb qaata barnaamijka muusiga salaamaha caawa yaa salaamaysaa labada adigoo isku maraya midda ciidda iyo sidoo kale midda jimcaha ee salaamaha
أوتو أت عكيس أوتو أوتو إيش ناسو
ciid la mida saacdiyo
أوتو حسنا آه، حي معايا سلامة يا حسنا أي أت عكيس سلامة يا حسنا اسمي خانت أتبوية يا سلامة يا حسنا بس يا خانت أتبوية أتبوية سلامة
way mahadsan tahay sacdiyo goordhow waxaan u jaleeci doonaa kaalimaha sugaaneed weliba waxaan soo qaban doonaa hees ah, een, looga hadli doono heesta ciidda ayaan soo qaban doonaa maadaama heesaha caawa aan soo xulanay heesta ciidda ay qeyba ka noqon doonto heestaasi eh, waxaa ku wada luqeeya fanaanka la yidhaahdo een, maxamed b k sidoo kale khatar saliima ayaa ku jirto een, sidoo kale waxaa ku jirto fanaanada weyn ee aadka eh, loo garanayo ayadana oo heesta caawa qeyb ah ka ahaan doonta waa hees ciid ah aan ugu talagalin dhegeystayaasha maadaama barnaamijku yaa barnaamij muusiga iyo salaamaha ah kaalimaha sugaaneedna caawa aan soo xulanana heestaasi ay ah, qeyb ah ka tahay waa ciidey ciida ciida heestaasi sida tan ayay u dhacaysaa een, heesta intii uu qeybta farsamada uu ah, nooga sii raadinayo keedka idaacadda uu kasii baarayo in dhegeystayaasha fur afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaa noo balan ah markaana ciid wanaagsan heestaana kusoo dhowaada
مبروك يا أحبابي كل كل عام وأنتم بخير عيد مبارك مبروك يا أحبابي كل كل عام وأنتم بخير
mudana mudana mudana ciyaaltani macaana takbiirtani muslimiinta faraxsani muuqaal qurxoona mawlixii la siiyo mahadaada weyna mudana mudana mudana ayaan ciid macaana takbiirtani muslimiinta faraxsani muuqaal qurxoona mawlixii la siiyo mahadaada weyna adiga
ومال شرفي ملكي وكرمني مجتمع إسلامي ومن بيوك ارتحي هدي مولك ومصيبي أيا اللي باتهي ومال شرفي ملكي وكرمني مجتمع إسلامي ومن بيوك ارتحي هدي مولك ومصيبي أيا اللي باتهي muslimkoo dhan waxaanu niri maqsuday way inoo ahaatee ciid mubaarik mabruug ya axbaabi kulu kulu waa maalin khayr iyo mehdiyo ka gacan laho balhudhaa salaamaha hawada isku mariyeen isna lays cafiyayo muralkeedu wacaan yahay waa maalin odagiyo lagu muujay bilico ubad muunad quruxsani suuqyada mushaaxo malaa'iga joogto dhesaystumidi waa maalin odagiyo lagu muujay bilico ubad muunad quruxsani suuqyada mushaaxo malaa'iga joogto dhesayskumidigtay muslimkoo dhan waxaanu niri mabsuday way inoo ahaatee عيد مبارك مبروك يا أحبابي كل كل عام وأنتم بخير عيد مبارك مبروك يا أحبابي كل كل عام وأنتم بخير عيد مبارك مبروك يا أحبابي كل كل عام وأنتم بخير عيد مبارك مبروك يا احبابي كل كل عام وانتم بخير
ciid wanaagsan ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak dhegaystayaal مبروك يا احبابي كل كل عام waantu
وانتم bilkhayr عيد مبارك مبروك يا احبابي كل كل عام waantu bilkhayr nadira neyrus iyo sidoo kale khadra saliiba sidoo kale sahra ilees ayaa ku jirta iyo fanaanka maxamed abikey oo si wada jira afartaasi fanaan heestaasi ciidda ku saabsan ah, ku luqeynaya markaan dhegeysta xagee khadka taleefonka helo asalaamu calaykum dhegeyste waaleykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawo walaal ciid wanaagsan noo sheeg magacaad halkaa joogto
saxnuur oo jooga barkaad axmed soo dhawo xaafadda horse sidee looga dhegaysanayaa barnaamijka muusiga iyo salaamaha
si aada si aada si aada si aada caawiya salaamaysa adigoo fursadda ciidda iyo midda jimcaha ka faa'iidaysanaya barnaamijka
islaamku dhan baan salaamay islaamku dhan aan qof kaliisa salaamay waa mahadsanyaha dhegeystahaasi xaafadda horseed ee magaalada jowhar ayuu nagala soo xiriiray waxaan rajeynayaa eh, maadaama dadka uu idil eh, muslimiinta uu salaamay qof weliba inuu salaantaasi uu ka ridi doono ama uu ka qaadi doono waa hagaag barnaamijka ayaa si toosa ula socotaan dhegeystayaal saaxiibayaal idaacadda isnaay ayaada naga dhegaysanaysaan caawa kaalimaha suugaanaysaan hore nagu sheegayba hadba dhinac ayaa loo ragayaa caawa waan ugu talagalnay in dhegeystayaashiina aan ku qancino helo asalaamu calaykum dhegeyste
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawo walaal noo sheeg magacaada halkaa joogto
محمد عبد حسن maxamed halkee ku sugantaha walaal
والله وحان جوا بادية من الفرع سارنيرة waan gartay haddii barnaamijka aad la socotay caawiya salaamaysaa
وحان سلامة صوماليو دن مركي
waa mahadsanyaa dhegeystahaasi barnaamijka ayaa si toos ula socotaan dhegeystayaal furuhu waa afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal barnaamijka caawa kaalimaha suugaaneed dhegeystayaal heesaha dabka laga soo qaaday ayaan caawa hee wada shidan doonaa ciidan ciiddiisa kale ama sanadkiisa kale bashbash iyo brara allah hanagu gaarsiiyo sidoo kale s- dhegeystayaal waxaa xusid mudan in caawa een, aan hawadanaysii mariyo een, munaasabadda maalinta brito oo ah sanad gurada koowaad ee radio snai markii la aasaasay shan iyo tobankii bishii may sanadkii labada kun iyo labaatan beri oo kale ayay u dabaaldegaysaa maadaama beri ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha may hal sano ayay jirsatay radio snai iyadoo dhinac walbana idaacaddu ay ka soo shaqaysay marka laga hadlayo arrimaha bulshada waxbarashada caafimaadka iyo sidoo kale dowlad wanaagga dhegeystaha xaqiiqadka taleefanka iyo barnaamijka muusiga salaamaha inoo asalaamu calaykum dhegeyste وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawow saaxiib noo sheeg magaca dalkaa joogto
عمرو روجو ورتاد axmar waa kusoo laabatay
ها ولا وصلت لكن هل من كعوتنا waa naga codsan kartaa walaal
ولا يا هيسا انك دفتن كعوت
waa hagaag barnaamijka ayaa si toosa ula socotaan dhegeystayaal idaacadda isnaay ayaada naga maqlaysaan markaana kaalimaha suugaaneed ayaan u jaleeci doonaa si caawa heesaha aan aad ugu nasono sidoo kale heesahan si qaas ayaan caawa dhegeystayaasheena aan ugu soo xulnay een heesaha waa kuwii hore kuwii dhexe iyo kuwii ugu dambeeyey ayay heesaha caawa isugu jiraan sidoo kale heesaha hadba dhinac ayaan caawa u rogi doonaa iyadoo aan ka eegi doonno jacayl kale awood weynkii iilka dhigay qays laylana agseesha anna igu abuurmo heesahaas iyo heese kale ayaad maqli doontaa bal marka
Thank you
barnaamijka muusiga iyo salaamaha ayaad dhegeystayaal weli maqleysaan dhegeystaha khadka ku jira ayaan markaan jaaniska siinaya alo asalaamu calaykum
عليكم السلام soo dhawow dhegeyste magacay halkaad naga soo wacayso
يوسف عبد الله سلالة خارج sidee laga dhegeysanaya tuulada qoor dheer ee barnaamijka muusiga هاد iyo هاد هاد salaamaha هاد هاد عادي عاد عادي عاد عادي عاد عادي عاد أقول له يساوي أنا سلام مبارك راجي وإسماعيل أيام ولك habeen la mid ah ayaad salaamaysa caawa
عاوز مركان وعنك سلام قبل أن جعلي وهذا جو إسكا بحث إيش يا ما مع المكار أو بحثي مقدشو دارهان قول لي السلام أدي أد أدي أد سلام هيغلع ودرع ورا أيونا وسلام ورا لي برا راجي وإسماعيل إيش غيان لا راجي وإسماعيل سلام
aad aad mahadsan tahay dhegeyste sid wacana barnaamijka ugu soo qayb qaata waan kaaga mahad celinaya barnaamijka muusiga iyo salaamaha ayaad weli maqlaysaan dhegeystayaal qeybihiisii dhexe ayaan soo soo gaarna markaana dhegeystaha qadka ku jira halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة soo dhawow dhegeyste magacay halkaad joogto
وهذا هو أحمد نور معلم ديانك على كل دمان دقيقتياشة يبهز الصحفيين كإسماعيل وحان الله يعيد ونك ciid la mid ah soo dhawow sidee looga dhegeysanayaa deegaanka califool dheere barnaamijka caawa
sifiican si fiican walaa sheexadeen si wacanha looga dhageysanayo warbaahinta ismaha deegaanka califool dheere iyo deegaanada afarta tuulo oo dhan Een, waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha waxaan salaamayaa walaalahay sheer macalin xasan macalin maxamuud macalin mukhtaar macalin shariif macalin nabiifo macalin faadimo macalin iyo maryamo macalin oo ku sugan muqdisho waxaan leeyahay ciid wanaagsan saxafiyiinta isna waan salaamayaa dhegeystayaasha iyo golaha isboortiga hirshabeelle waan salaamayaa ururka dhalinyarada deegaanada afarta tuulo ee cayaartooyda ah iyo gaar ahaan deegaanka califool dheerana oo i dhegeysanaya waan salaamayaa waxaan leeyahay ambadyo ciid wanaagsan marka dhegeystayaasha dhammaan warbaahinta ku taxanna waxaan leeyahay ciidan ciideeda xiga kuwii sidaan isugu hambalyeeya allaha naga dhigo oo alla cimri ku gaarsiiyo
aada mahadsan tahay axmed nuur sida wanaagsan aad barnaamijka ugu soo qayb qaadato waan kaaga mahad celinaya annagana tootaa lamid ayaan hawada kusoo marinaynaa barnaamijka muusiga iyo salaamaha qeybihiisii dambe ayaad dhegeystayaal maqleysaa markana dhegeystaha qadka ku jira halo asalaamu calaykum وعليكم السلام وبركاته soo dhawow dhegeysta magacay halkaad joogto
degmada dacari magaca cumar bashiir cabdi sidee laga dhegeystayaa barnaamijka muusiga iyo salaamaha caawa si wacan ah looga dhegeysado hawada haye ayaad salaamaysaa caawa jimco ah
muslimiinta dhan ayaan salaamaya
aada mahadsan tahay dhegeyste waxaan filayaa inay kaa guddoomeen salaantaada hawada u marisay eberle xal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaad kaga soo qayb qaadan kartaa barnaamijka muusiga iyo salaamaha dhegeystaha xiga halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام soo dhawow dhegeyste magacay halkaad joogto waxaan joogaa tuulada qurac farsa adigoo ka fogaanaya aaladaad naga maqlayso yaad salaamaysaa caawa
waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed intii magacayga iyo muuqayga taqaanto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
aada wanaagsan tahay dhegeyste sida wacana barnaamijka ugu soo qayb qaadatay eber lixal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal ayaad kaga soo qayb qaadan kartaa barnaamijka adigoo markaasi halkani ka salaamaya ama salaanta hambaliyada ciida halkani kaga diraya eheladaada asxaabtaada qaraabadaada meel walba ay dunida joogaan markana dhegeystaha qadka ku jira halo asalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawow dhegeysta magacay halkaad joogto صالح مع البرنامج حافظة سويت xaafadda hanta wadaag sidee looga dhegeysanayaa barnaamijka muusiga iyo salaamaha caawa الساعة الساعة haye ayaad salaamaysaa caawa
دمار صومالي مسلم
waa mahadsan tahay dhegeyste sid wacan aad barnaamijka ugu soo qayb qaadatay waan kaaga mahad celinayaa ewer lixal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal ayaad kaga soo qayb qaadan kartaa barnaamijka muusiga iyo salaamaha iyagoo ay nagu soo food leeyihiin kaalimo sugaan oo aad u macaan badan oo caawa aad ka bogan doontaan heesihii ugu dambeeyey balse marka hore dhegeystahani ayaan jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته dhegaysta adigoo iska fogeynaya aaladda aad naga maqlayso magacay halkaad joogto
هذه صعب واحد يوضع
waa ka xumahay dhegaystahaasi qadka taleefanka ayaa ka go-ay waxaan rajeynayaa qeybaha dambe ee barnaamijka inuu kasoo qeyb qaato markana dhanka kaalimaha suugaanta ayaan u jileeceynaa iyo farsamo yaqaanka
bidamaraga daymada kama bogto waybeerno shayarto bilicsana bidamaraga daymada kama bogto waybeerno shayarto bilicsana barbartiyo asxaabtaadan ka boqro boqol dumaraban kala bixi lahaa barbartiyo asxaabtaadan ka boqro boqol dumaraban kala bixi lahaa jacaylka beertay baa igu bahay beer duula beeri haddaan ku arag sanadiigaaga badan jacaylka beertay baa igu bahay beer duula beeri haddaan ku arag sanadiigaaga badan anna beer luulay ballanteenna dhowr jacaylkaad beertay baa igu bahay beer luula beeri haddaan ku arag sanadiigaaga badan jacaylkaad beertay baa igu bahay beer luula beeri haddaan ku arag sanadiigaaga badan anna beer luulay ballanteenna dhowr bogaiyo wadna xambara uga adhigo sida beertu jacaylkeedu iga dhexbaxa bogaiyo wadna xambara uga adhigo sida beertu jacaylkeedu iga dhexbaxa boqorto hooyadii ay ka beheragtay igu tagaa badeedo isiiya filan boqorto hooyadii ay ka beerantay igu tagaa badeedoo isiiya filan jacaylkaad beertay baa igu bahay beer luula beeri haddaan ku arag sanadiigaaga badan jacaylkaad beertay baa igu bahay beer luula beeri haddaan ku arag sanadiigaaga badan adna beer luulay ballanteenna dhowr jacaylka beertay baa igu bahay beer luula beeri haddaan ku arag sanadiigaaga badan jacaylka beertay baa igu bahay beer luula beeri haddaan ku arag sanadiigaaga badan adna beer luulay ballanteenna dhowr
eber lixal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaad dhegaystayaal barnaamijka kaga soo qayb qaadan doontaan caawa oo jimaca ah si aad halkan ugu salaantaan asxaabtiina qaraabadiin meel walba ay joogaan halo asalaamu calaykum
calaykum salaam waraxma soo dhawow dhegaysta magacay halkaad joogto
hadhowaa waa raxmo oo joogta mishinka raxmo mishinka sidee looga dhagaysanayaa barnaamijka caawa muusiga iyo salaamaha
si wacan oo wanaagsanaa looga dhegeysanaya ilaasheega haya caawa oo jimcaha ayaad halkani ka salaamaysaa maadaama lagu guda jiro maalinta labaad ee ciidulfitriga
walaalaha soomaaliyeed waan salaamayaa gaar ahaan madaadiyaasha barnaamijka aadaa maadsan tahay raxma annagana taad soo limid ayaan hawada kusoo marinaynaa abril xal afar toddobaatan sagaal sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaad kaga soo qayb qaadan kartaan dhegaystayaal barnaamijka muusiga iyo salaamaha abril xal afar toddobaatan iyo sagaal sideetan iyo sagaal sagaal sagaal ayaad kaga soo qayb qaadan kartaa barnaamijka muusiga iyo salaamaha adigoo halkaani ka salaamaya asxaabtaada dhegaystaha khadka ku jira ayaan markaana jaanis ka siinaya halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة soo dhawow dhegaysta magacay halkaad joogto فأنا محمد يقول جوك تولد شكرو
sidee looga dhagaysanayaa barnaamijka caawa سفع سفع
haya ayaad salaamaysaa
مسلمين تلما ميلو بقو جوك تياري وسلامي anigana taa soo limid ayaan hawada kusoo marinayaa dhegayste waadna ku mahadsan tahay sida wanaagsan aad barnaamijka uga soo qayb qaadatay abril xal afar toddobaatan iyo sagaal sideetan iyo sagaal sagaal sagaal ayaad kaga soo qayb qaadan kartaa barnaamijka muusiga iyo salaamaha qaybihiisii ugu dambeeyey ayaad dhegaysatayaal isla soo gaarnay dhegaystaha qadka ku jira ayaan markaana jaanis iska siinaya halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawow dhegaysta magacay halkaad joogto ألو waan ku maqlaa dhegaysta soo dhawow magaca iyo halkaad joogto
سي وناكسن
waxaan filayaa dhegaystahaasi waan ismaqli weynay guud ahaan dhegaystahaasi ayaa ugu dambeeyey barnaamijka muusiga iyo salaamahaas halkan waxaa si wada jir idinku daadihinayay anigoo ah xaliimo cali ibraahim iyo sidoo kale cabdicasiis xasan cabdile dhanka farsamada wuxuu ahaa injineer cabdiweli axmed hilowle tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga jimco wanaagsan ciid wanaagsan dhegaystayaal